hay-adda maarinta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa waxay maanta gaadiid sidii shixinad gargaar ah waxay u dirtay degmada awdhiigle ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo ay dhowaan fatahaadda ka geystay webiga shabeelle gaadiidkan wada gargaarka loogu talagalay ilaa iyo shan kun oo qoys kuwaas oo saameyn kasoo gaardhay fatahaaddii webiga shabeelle ka sameeyey degmada awdhigle tuulooyinka iyo deegaanada ku xeedhan gudoomiye ku-xigeenka hay-adda sodma ayaa waxa uu gaadiidka ku wareejiyey gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare oo ku sugnaa goobta laga diray gaadiidka ayaa hay-adda soodmo uga mahad celiyey sida ay gurmadka ugu fidisay dadka ku tabaalaysan deegaanada uu matalo shiixinad gargaar ah oo aan u dirayno gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada awdheegle oo run ahaantii maalmahan ay ka socdeen biyobaxo iyo fatahaado iyo wixii la mida isla markaana loo baahan yahay gargaar deg dega in la gaadhsiiyo raashinkan waa ilaa waxaa loogu talagalay ilaa shan kun oo qoys oo runaantii aan jecelahay insha allahu tacaala in la gaadhsiiyo hay-adda maareynta masiibooyinka oo mar walba u taagan inay ka jawaabto hadba dhiilooyinka ama dhibaatooyinka biniaadamnimo ee ummadda soomaaliyeed haysta waxaa maanta mar kale in aan maaragtay u dirayno shixnadan gawaarida ee shanta kun ee qoys oo u talagalay in ay u gargaarto ama gargaarka lagu gaarsiiyo waxaan rajaynayaa muddana guddoomiye inaad insha allah raashinka gaadhsiisaan dadkaas mas-uuliyaddeedana aad qaadaan insha allah sida uga habboon aad u gaadhsiisaan wixii kale dhibaatooyina jira ee xaaladaha jirana aan ka wada soconno si mar walba gargaar deg dega loogu fidiyo ummadda soomaaliyeed ee markaa gobolka ku sugan aad iyo aadaan umada mahadsantihiin dhammaantiinba waxaan rajaynaynaa insha allah in qof walboo soomaaliyeed uu heli doono gargaarka loogu talagalay inay gaarto insha allah gobolka shabeellada hoose gobol qaniyana oo laakiin nabadiidka ee mar walbaba dhibaatada ay geysteen darteeda ay saameynta ugu yeelanayso baahidana ay ugu imaanayso waxaan rajaynaynaa insha allah inay ka bixi doonaan ayna u baahan doonin in ayaga gargaar soo gaarsiiya ayaga ay wax gaarsiin doonaan balse hadda maanta baahida jirta intaan la gaarsiin doono ma ahan in ku wada filan ayago